kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga ee raadii haysanaay magacaygu waa baxsiis xasan mucaalin toddobaadkan barnaamijka horumarinta nabadda waxaan kusoo qaadan doonaa maamulka hirshabeelle oo ku guuleystay in heshiis nabadeed uu dhex dhigo beelo walaala ah oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada warshiq ee gobolkani shabeellada dhexe wasiirka wasaaradda dib heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdulaahi cadde iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane maxamuud maxamed ayaa si rasmia uga furay degmada warshiiq shir dib heshiisiin ah oo lagu xalinayo colaad dhowaan dhex martay beelo walaala ah oo wada dega deegaano hoostega degmadaasi shirka waxaa goobajoog ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaasha degmooyinka warshiiq balcad iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo ujeedada shirka ayaa ahaa in si nabad ah lagu xaliyo khilaaf dhacay loona gogol xaaro wada shaqeyn iyo wada noolaashaha waarta oo dhex marta beelaha walaalaha iyadoona odayaasha dhaqanka ee labada dhinac ay si rasmiya loogu martiqaaday shirka si ay door muuqda ugu qaataan geedi socodka nabadeynta mas-uuliyiinta shirka ka hadlay ayaa dhinacyada ku dhiirigeliyay inay si mas-uuliyad leh ugu faa-iideystaan fursadan wada hadal ayna qaataan heshiis nabadeed oo waara si loo sugo xasiloonida iyo horumarka deegaanka qaar kamid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan nabadda gudoomiyaha degmada balcad ayaa sheegay in mar walba ay maamulkiisa u taagan yihiin sidii ay dib heshiisiinta iyo nabadda bulshada u dhex dhigi lahaayeen
warshiiq ee cumar galmax degaan dhibaatadiisa way soo naqnaqataa ma dhammaato waxaan rajaynaynaa sanadkan iyo waktigan baynu ilaahay ka dhigo waktiga ugu dambeysa annaga ka guddi ahaan waxaa noola soo diray halkaan marka hore marna dowladana soo diraysay mar iskayna u soconnay tan way ka duwan tahay raggii cumar galmaax u talinaya hadda talada siyaasadda ku jiray way fadhiisteen qof walba maamulkuu ka shaqeeyay ka codsaday inuu inay shaqo u dirsadaan lagulana shaqeeyo guddoomiyihii gobolka shabeellada dhexe oo dadkan maamul ahaanna madax ugu ahay walaal ahaana la dhashay na waana dhex fadhiyaan waxaadna horta qaraabada inay ogaato baasha sida hore ma ah wax badan ay ka duwan tahay waxaan rajaynayna inuu ilaahayna waktigeeda tan ka dhigi doono dadka meesha fadhiya akhyaarta aba maamul ha ahaadaano amba akhyaar dhaqan ha ahaadaano ilama ahan aniga inay ayaga danaynayo in dhibaatada sii socoto laakiin dadaa danaynayo ku dhex jiro hawshaana dan ugu jirto waa dadka la rabo in ummaddan laga qabto dadkan waa dad wada dhashay ehel ah qaraabo ah aana meel kala tegi karin waxay isku haystaan waa xaduud waa igu sikatay waa kugu sikaday wax noocaas camalo ah laakiin waxaa ka weyn waxay ayaga isu yihiin adduunyadan waa laga tagaa dhulkan meeshaanu ku allah maalinta adduunyadan la laabaayo ilaa maalintii la fidiyey bartow ku yaallo ku allah hal xabiis doorinayo waxaa dhibaatana dhibaatada mar walba ku jirto ee dadka ka dhimanaayo ee meelay wax uga radhaan annaga waa adduunyadan joognaa annagana ilaahay waana walaaleeyey walaalaan nahay dad isla dhashay hal oday hal habar isku dhalay isku abtirsado maanta cadow qof kaloo korey haddii u yimaada aan niyeynayni inay dhulkooda ku noolaadaanna haddana ilmahenya kala cillaanna musiibada meeshay ka jirto waa meeshaas waxaa is leeyahay haddii intaan ay midowdo si ilaahay dartiisana u midowdo inay dhiiggaas joojin karta aansana maxaa yeela kan wax dilaayo juqdu inta ka soo baxo inuu inta wax dhibaatee juqdu ku noqdan raba intaana ula dhashay waa dhaleen waaliday u yihiin meeluu ku tegi kara ma laha haddii qofba qofkii wiilkii wax dila dow aabihiis biyaha unbad ugu daba shubto qof dan ma dili karayso qof qof dilaysa ma jiri karayso qof dhuumaysna ma jiri karayso midna waa inaa ogaanaa xaqiiqatan qofkii qof maskiine oo aanan xabad ka galabsanin ee macallin dugsiye ta soo wada meel geeya dilaayo intaa waxuu tari maayo haddaa qarsanno hal xaba noo tari maayo
gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe maxamuud maxamed nuur ayaa sheegay in uu maamulkiisa la xisaabtami doono dadka wada dhibaateynta iyo fidnada la xiriira dagaalada soo laalaabta ismuurtay sallayna joogtaa qof la arkaba waxay waxa meeshan ka jiro ayay dhibsatay marka waxaan rabnaa inaad guddigaas idinka idinka dhashay oo laydinkugu roonaaday yaa maalin jiray joogtaa yaa wiilahoo loogu celhaaya wax xilay ma jiraan marka waxaan rabnaa inaad guddigaas u fududaysiin idinkana guddigaad tihiin oo qabaa-il aad guddi u tihiin oo ayagaan lama tihiin layskama soo kii saarin marka waxaan rabaa inaad guddigana hawsha u fududaysiin labadiina beelood kaliya ma ahana biilo kalaa jiro oo ayagana dhibaatada ay ka dhex jirto laakiin hadda midda soo naqnaqatay dhiiggeerana uu qoyan yahay middaan waayo la yidhi ha laga bilaabo gogosha kaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ma ma samayn kaliya guddi kaliya sooma magacaabine gogosha waxa ku baxaayuu bixiyuu haayaa xilliga lagu jirana waa ogtihiin xilliga la magacaabana waa ogtihiin oo hadda xoolo meel u maaline degna in wax kusoo qaado weli gogosha anaa bixiha yacni waxaad dareemaysiin ambaad fahmi kartiin waxa meeshaan yaal inay xanuunjihaayaan waxaan rabnaa inaad guddiga u fududaysiin si beelaha kale aan ugu gudubnana aada maaragtay aada hawsha fududaysiin guddigaan warisi soo dhaarsadeen waxaan maqli jiray afar faatixa galabtaan la dardaaro marka afar faatixaan maqli jiray waxay yihin toddoba faatixaba aa la akriyay yidhi oo noola soo akriyay beelihii idinla dhasho beeshaan cumar galmaax labadii beeloodoo kaleo la dhalato galmaax u aheedna waa ku soo tubtay iidana gogole aa laysa aa laysugu yeeray nabadoonka waa joogaa malayaha sayid cali iyo raggan kale cid joogta hadda mushiga isaga waa lay sheegay nabadoon kiishweynna waa jooga ayagana waa kusoo tufeen adna waa joogta maana adeer xuseen marka allaydin guulay soo yidhiin madaxdaynina waa soo dirtay oo maaratay gobolka banaadir joogta madaxweynaha hirshabeellena wuu ogyo waxawaay anaaba inta joogaba markii guglaha iyo guddiga la magacaabayo dhan intaan jooga waxaan rabnaa marka inaad hawshaas sidii ayaga aada la mid naqatiin ayaga waa la dhaarshay waana ayagana waa afar afarsadeen waa ku tawfiiqeen inay hawshaan aan laga naqanoo meel la dhigo idinkana waxaan rabnaa inkoo idiin duceyna idinkoo mahadsan inaad fududaysiin si aan ugu gudubno beelaha kale oo ayagana colaadda ay dhex taallo waxaad ogtihiin soddon iyo lix qofood oo idinka idinka dhalatay labadiinna beeloodya kuwa kaleba inay balcad ku xiran yihiin dadkaas hadda annaga walaxay geysteen kuma hayno oo falkaanay geysteen dhibka laakiin xalaan u aragna xili gooni dhiigan ku joojihayni si ayagana ay xornimadoor u helaan ay adduunyadoor u qabsadaan waxaan idinka codsaa inaad fududaysiin wax walboo xaaja laysu sabro laysu dul qaato sabarka doqonnimo maaha haddaad wanaag samaysana waxaad helaysiin oo aslaax ka shaqaysiinna sheekayna aada noo sheegay khayr allah siiye dad wanaag ka shaqaysiin waxaad helaysiin marka waxaan codsayaa ceebta xau ahay maaragtay war sheekh taallo aniga xau ahay dhalinay dhaqaajimayso dhulnay dhaqaajimayo oo xau ahay maaragtay labadaba xau ahay maaragtay meeshan ka joogo waa ogtihiin marka waxaan rabnaa kuma eka kaliya cumar galmaa kuma eka degmo war sheekh marka degmooyinka hadda ugu dhibaatooyinka badan gobolkan degmada warsheekh iyo degmada cadalawa warsheekh waa soo naqnaqatay anoon hadda guddoomiye ahaynaan intaa soo maraan dadka xirnay qaaraan inta inay ka wadnaan waxaan geynay cadale cadale kuhaan ay ka soo xirnaan balcad ku soo xirnay wax dhammaada ma jiraan mar walba aqabadii waa taagantay illee wixii laysku haystay oo dadkan sababta ay u dhimahayaan ahay lama aaduha la dhamaystiri maa waana dhulka marka waxaan rabnaa arrinta dhulka sida uu wasiir cabdullaa cadda sheegay in laga bilaabo xaajada dhiig minow jiro amba dheef kala jirta waa lagu xisaabtamaa iidana faystuga laga dhigo laakiin wuxuu dadka u dhinto waayo dhulkan waayo annagana ka naqamayno waa idiin kala gooyaynaa ka tegi mayno taasaan idiin ballan qaadaynaa waxaa soo helay ciddii aada wax ka wadi weysiin amba gobol banaadir ha joogto amba shabeellaha dhexa joogto gobolka banaadir hadday joogto cidd aad wax ka wadi weysiin oo waxaad isla aqbashiin idinkay guddiga isla qaadatiin ciddii ka hor timaado hadday gobolka banaadir joogtana waa la qabahaa waa la xirayaa waa ka ballanna guddoomiyaha gobolka banaadir intana la mid marka waxaan rabnaa inaysan walaalayaal inaysan ugu soo naqan haddii de maaragtay guddoomiyihii gobolka banaadir iyo xildhibaanka ee maaragtay reerkan ka dhashay iyo raggaan aad u jeediin haddii lasoo saaray wax dhiman ma jiraan inaan ku naqnaqno ma doonaya marka waxaan rabaa alcamuum warkii oo kooban inaad hawshaas aada qaadatiin wacaha aada ajiibteenna waa ku mahadsantihiin guddigana waa mahadsan yahay anigana ducaan idinku kabaa waana idin joogaa meel idinka aadi maayo waxaan nahay galmaaxa guri koofuro coladkiisiyaan nahay ducaan leeahay ulul amrina waa ahay
wasiirka wasaaradda dibaashiisiinta dowladda hirshabeelle mudane cabdulaahi cadde ayaa sheegay in dadaal badan ay mar waliba ku bixiyaan sidii dibaashiisiin iyo xal nabadeed ay ugu gaari lahaayeen beelaha walaalaha ee ku dagaalama deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle
bacda salaam wax badan isuma keena seegana cid walbana waxay ka dhergan tahay waxa meesha loo yimiday in laysu yimaadee gubashaan leesu soo galeen leeswacdiyo nookow ma aha baahashe waa dhammaa weysay ninkii janaasada arkay asoon salaada ku badnayn wuxuu ura baahashu xaggee iska qabanla-da howra allahu akbartiyaa ku badata marka wuxuu ura geedu xaggee iska qabanla-dah marka baahashu meesha iska qabanla-dahay waa lalaaya laakiin insha allahu tacaala mugii isqaba lahayd muggaan waaye waxaan rabnaa marka si guud barnaamijkaas asaga iyo guddigan wuxuu yahay waxaa idinla wadaagay saaxiibkay xildhibaan gacal kaliya waxaan rabnaa annaga waa isu nimade waana wada jirnaa meesha loo socdana cid walba waa og tahay mushkilada cumar galmaax ka dhex jirtoo dhan ayaana noola soo diraye tan xasangaab iyo duuliya kaliya noolama soo dirin laakiin xoogay way kala culus tahay oo midda hadda dhiiggeeda daadanayo inaan hormarinno ayaan yacnii isu sheegnay oo waa midda hadda caawa aan u fadhino guusheeda furayno marka cid laga tegaya ma jirto idinku naftiinana waxaan rabnaa inaad inta nadiif naqataan gogolaha soo socda aad yarka naqatiin oo idinkaashanaan rajaynaa insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo marka waxaan rabnaa sida yacnii mataqaanaa shirku u soconaayo iyo sida wax loo kala hormarinaayo inaan yacni isla wadaagnaan rabnaa shirku maadaama caawa uu noo furmaayo xasangaab iyo duuliyana uu furmaayo waxa leysku haayana dhul ay yihiin waxaan isu sheegnay guddigayna meesha fiixaysoo yacnii nabarkaahe fiitadaahe bugto haddaanan la dhayin wuxuma daawoobi karaan marka inaan dhulkii ka bilaabno ayaan annaga ka guddiyaan kusoo heshiinay idinka akhyaartiinnana inaad aqbashaan xilligaas warka aduu idin soo gaaro inaad aqbashaan waa idinka rajaynaa insha allahu tacaala ood ansixisaan ood nala qaadataan qodobka ugu horreeya la hormarinaayo dhulka inuu naqdo qodobka labaad waxaan rabnaa gogosha haddii la fidiyo miiska furaanaysaa oo ilaa abadul abad may furaanaysaa mise waa gogol waqtiyaysan oo time ku socdo yacni mataqaanaa xisaab iyo yacni mataqaanaa isla xisaabtan leh gogosha iskama furaa karto maanta aniga owraa iga aroora iyo meelaan aadaa iyo ma'aaribaa ay gasha ma qabtee jadwal la diyaariyo guddiga diyaariyay leedahay jadwalkaasuna wuxuu yahay caawa shirka markau noo furmo biri subixi haddii alla yidhaahdo saddex saac inaad shirka soo gashaan lix saac iyo barna yacnii shirka la xiro casirka haddaad dukataan toban saacna soo gashaan ilaa habeen dambe saddex saacna uu socdo ayadana yacnii mataqaanaa jadwalka gogosha noocaas waaye waxa aan rabnana waxay too kaleentoodan ku darayno maadaama dhulkii hala bilaabo la yidhi dhulka ma layska haysanaayo qofbana mar yacnii geed fuuli maysee insha allahu tacaala waxaan rabnaa saddexda maalin ama labada maaline soo socoto howsha dhulka inay meel fuushay naga dhammaataan rabnaa si guud marka waxaan ka tegana xogaynta ku diri doonta laakiin meelahaas iyo yacnii jadwaladaasaan idinla wadaagaynaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa waqtiga in la dhowro la ilaaliyo guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabanaya dhegaystayaal barnaamijka horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga raadiyo haysanay oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay maamulka hirshabeelle oo ku guulaystay in xal nabadeeda laga gaaro colaad beeleetiyo ka dhacay deegaano hoostaga degmada warshic ee gobolka hirshabeellada dhexe intaan mar kale kulmi doono barnaamijka madlimad ah nabadgelyo Yeah.